saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaayi magaalada jawhar toddobaadkiiba hadahan oo kale ayaad inoogu barateen inaan halkan idinkaga soo gudbiyo barnaamijka toddobaadkanna waxaan kusoo qaadan doonaa xaflad lagu dhiirigelinaya ardayda kasoo gudubtay imtixaanka haadiga ee fasalka afaraad amaha dugsiyada sare ee magaalada jawhar balse intaan u gudgelin fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal intuu socdo barnaamijka waxaadna socodsiin doontaa anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki maamulka jaamacadda joobkee faraceeda magaalada jowhar ayaa xaflad dhiirigeliniyo saguutina u sameysay ardayda dhammaysatay dugsiyada sare waxaana kasoo qaybgalay arday macalimiin maamul ka socday iskuulada jowhar iyo maamulka jaamacadda joobkey ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay arday ka kala socotay iskuulada magaalada jowhar iyo macalimiintii kasoo qaybgashay munaasabada ugu horeyn lambar koowaad waxaan ka socdaa iskuulkeyga sheekh xuseen cadde primary and secondary school oo aan kusoo qaatay marxaladooyinka waxbarasho oo saddexda heer inta oo meesha ayaan kusoo qaatay alxamdulilah maantana waxaan ugu dambeyntii soo gaaray in aan halkan jaamacadda joobkay ay nagu yeerto ayadoo inuu dhigayso natiijadii aan ka helnay imtixaanka qaranka in ay munaasabad gaaban oo nagu maamuusayso maaha meeshaan nagu yeertay ma ahayn yeeritankan oo maantana loo yeeray jaamacadda ha la soo galo maayo i think waxaan aaminsanahay jaamacadda dadka hogaamiyo inay dad qalbi furan inay yihiin horta ugu horeyn waayo maxaa yeelay ardayda sidaan haddii loo dhiirigeliyo oo mar walba sidaan loo garab istaagsanaado i think inay arday meesha ka soo baxaysa ayaa aaminsanahay marka maamulku waa ku mahadsan yahay xafladan xaflad ayaa kasii horeysay oo aniga baan kasoo qayb galay ninkii jooga ayaa joogo qarashaad fara badan ay soo gelisay maantana waatana xaflad labaad ayay dhigtay marwalba diyaar u tahay dhalinta reer jowhar weliba dhalinta soomaaliyeed haddii laga soo tago dhalinta reer jowhar inay kambaskan inta ka dhisan inuu marwaliba garab istaagsanaado oo u taaganaado ayuu marwaliba diyaar u yahay waxaan kaloo ka hadlayaa joogkay waxbarashadeeda tayeysan i think waa waxbarasho aad u sarayso oo meeshaan aan maanta aniga aan kusoo koobi karin waa laga hadlaa daldhoo oraxa ugu dhacayo wayna ku mahadsan tahay maamulka iyo macalimiinta iyo mas-uuliyiinta kale oo kala duwan inta way ku mahadsan yihiin anigoo cabdirasaaq maxamed cabdalle kala socda iskuulka facaweyn ee imaam shaafici bermud secondary school dilada bilaada ardayga iskuulka imaam shaafici bermud school waxaan halkaan hambalyo ugu dirayaa dhammaan maamulka jaamacadda joobkey ee noo soo qaabqaabisay xaafiladan quruxda badan marka sharafkana iyo dhammaan waxaan mahadcelinayaa iskuulkeeda kadib mahadnacab kadib waxaan halkaan ugu mahad celinayaa dhammaan macalimiinta iskuulka imaamu shaafici bermada secondary school sidooda waxaa ugu mahad celinayaa maamul ku-xigeenta iskuulka ustaad buura cabdulaahi baasir waxaan kaloo halkaan ugu mahad celinayaa ustaad cusmaan nuur kifow waa maamulka koowaadka iskuulka maanta haddaan ka hadlo dareenkayga wallaahi lama soo koobi karo sababtoo ah aad iyo aad ayaan u qiiraysanahay ama aad ayaan u faraxsanahay waxaa maanta halkaan isoo gaarsiiyey heerkan waxbarasho ka soo bilaabo dugsiga hoose ku xiji dugsiga dhexe ilaa iyo dugsiga sare ani maanta dugsigayga sare haddii la dhaho form three iyo form four waxaan ku soo qaatay iskuulka birmad secondary school imaam shaafici halkay dugsigeega dhexe ilaa iyo dugsigeega foban iyo fomtu ka soo qaatay iskuulka weyn ee faca weyn ee xamar iskuulkaas la yidhaahdo syl primary secondary school waxaana ka imaaday gaar ahaan xamar waxaan halkan ugu mahad celinayaa hadda mar labaad iyo mar saddexaad waalidkayga isoo gaarsiiyey heerkan ilaa aan soo gaaray waayo anigoo yar oo waxba umi aan waxbana qori karin waxbana aqrin karin ayaan dunida imaaday waxaanu watay hal dhar oo manawadan maanta dharkaanaan xiranahay dareeskaan quruxda badan wejidaan quruxda badan maamulka quruxda badan waxaa halkaan soo gaarsiiye waa waalid iyo hablaha waayo hableena soomaaliyeed waxay ka qayb qaateen wax dib u dhista waddankeena sidoo kale waxay ka qayb qaateen dib u dhis waxbarashadeena loona maanta aan ahaa oo aasalayn hooyo ama habal ma imaan lahayn meeshaan soo mara waxaan aad ugu mahadnaqayaa burburka kadib jaamacadda joobkee oo soo gaartay heerkan waxbarasho inuu ardayga helo waxbarasho ku filan dhinin walbo ha ahaado jaamacad ha ahaado dibid ama ha ahaado dalka hadda haddaa baxda kenya u shukaas tagtid ama jaamacadda joobkee waa ka furan tahay magacaygu waa ruun maxamed cabdulaahi ka soo baxday iskuulka horseed school primary and secondary school waxaan u mahad celinayaa hooyadii macaan iyo aabbahay inkastoo daryeel aabbanimo aan soo arkin laakiin waxaa ii buuxiyey booskaas hooyadii macaan iyo walaalahayga hadday hooyo joogi lahayn iyo walaalahay ay isoo garab istaagi lahayn meeshaan ma soo istaagi lahayn waxaan kaloo ku faraxsanahay in aan soo dharbadashtay ee aan maanta jooga jaamacadda joobkey waxaan u mahad celinayaa jaamacadda joobkey oo dhiirinaysa dhallinyarta waxaan leeyahay jaamacadda joobkey kun iyo kow jeer way mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa dadaalkooda inay sii wadaan ee ardaydan sidaa usii dhiiriyaan magacaygu waa maxamed ibraahim xasan waxaan ka socdaa iskuulka faca weyn ee sheekh xasan barsane primary and secondary school maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan quruxda badan uu soo agaasimay maamulka jaamacadda joobke farac ee magaalada jowhar ugu horeyn waxaan halkaan ugu mahad celinayaa waalidiinteyda iyo macallimiinteyda oo halkaan isoo gaarsiisay kana soo qayb qaatay heerarkeedii kala duwan ee waxbarashada halkaan waxaan ugu mahad celinayaa maamulkeygii iskuulka ustaad axmed cabdi maxamuud oo loo yaqaano ama ku magac dheer ustaad axmed jiis oo ka soo qayb qaatay heerkeygii waxbarasho sidoo kale waxaan halkaan ugu mahad celinayaa laba macallimiin oo aan iloobi karin heerkeygii waxbarashada intaan guurid jiray ustaad axmed cabdi ustaad axmed maxamed cumar oo loo yaqaano ustaad axmed daaci iyo sidoo kale ustaad cabdulaahi daahir cali oo loo yaqaano ustaad daahirow mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa maamulka jaamacadda joogkey oo mar waliba garab taagan ardayda wax ka barata gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar halka oo uguma talagelina xafladdan ka soo jeediyo gunaanuskii joogkey waxaan leeyahay inkastoo halkudhigaasi uu ardaygu u horreeyey hore u sheegay mar labaad yaan ku celinayaa adigoo jowhar jooga jubaalkaaga falanaya joobkii jaamacaddaha ka dhigo joobkii jir oo joogu anigoo ah magacayga samsam abshir cali oo matala iskuulka sheekh xanifi primary and secondary school halkan waxaa mahad celin oo weyn oo aad u ballaaran waxaa ugu mahad celinaya hooyaday macaan oo isoo gaarsiisay heerkan aan maanta taaganahay haddii hooyo jiri lahayn heerkaan ma taagnaan lahayn waxaa kaloo mahad celinayaa maamulahayga iskuulka sheekh xanifi primary and secondary school ustaad cismaan muuse sheekh cali iyo macallimiinteyda sharafta leh halkaas waxaa kusii guda jiro oo ugu sii mahad celinayaa maamulaha jaamacadda joogee iyo macallimiinta usoo dhabar adeegay inay ardaydooda iyo dhallinyarada soomaaliyeed wax u qabtaan jaamacadda joogee jiroo joog
hagaag markana cusmaan nuur tifow iyo waxaa ku hambalyaynaa maadaama aad ka soo gudubteen imtixaankii foom foorka ahay aanad noqoteen ardayda gobolka shabeellaha dhexe ardada ugu horayso ee gareed fiican keenay waxaan idin leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo waxaan idin rajaynaa horumar wacan ayaan idin rajaynaa runtii een, anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii ugu horeysay ee imtixaan dowladeed gaalaan ka mid ahay Een, waxaan ka qalin jebiyey iskuulka sheekh xanafi aan ka qalin jebiyey Een, 2014 2015 labada kun afar iyo tobanka labada kun shan iyo tobanka ardaydii ugu horeysay imtixaan dowlad galay ahayn waana ku baasnay alxamdulilah Een, idinkana hadda waxaa tihiin sidoo kaleeta imtixaankii dowladda gasheen waxaa ka mid noqoteen ardaydii ugu horeysay ee, sidoo kale gareed fiican ka keena gobolka shabeellaha dhaca gareedkiina aad u wanaagsanaa qaar a plus wata a minus b c e d anagaen xilligeena c e d adigu farxay yaa axdoodan dhiganaay soo idinka ma- maasha allah waxaan inaga rabaa marka inaad dadaashaan maadaama dhanka jaamacadda aad usoo gudubteen waxa ugu wanaagsan marka ee jaamacad ardayga lagu baro maahan inaad cashir xifdiso sida iskuulka oo kaleeto wax xifdin lagu baro Een, jaamacadda waxa waaye waxa ugu wanaagsan oo inaad ku barato aad rabto waxa waaye in mawduucu aadan weligaa aadan maqal aadan arkin inaad soo diyaariso from alfa to amawda min bilow ilaa dhammaad aad jeediso presentation ahaan jaamacadda waxaa ku bari doontaa presentationna qaabka loo jeediyo ayaa lagu bari doonaa iyo assignment yaa lagu dira waxaa laga rabaa marka baxda inaad samayso research aad wax soo raadisaa laga rabaa aad dib ugu soo celiso galaaskii so een, kusoo dhawaada jaamacadda joobkeey waxaa hore loo yiri adoo jibaalkaada falanaayo jaamacad joobkeeda wax ka baro waa maamaha hagaag markana cusmaan nuur tifo iyo maamulaha jaamacadda joobka cabdiraxmaan shucab jeeleh ayaa ardayda ugu hambaliyeeyey guusha ay gaareen anigoo ku hadlayo magaca maamulayaasha iskuullada ama dugsiyada ku yaallo gobolkeenna gaar ahatan degmadeenna tijuwaal waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo kun iyo kow jar waxaan idinkugu hambalyaynayaa dharbedelashadiinnii aad ka soo bedelateen dharkii caddaay ee aad ku tala gasheen in aad gaartaan ama aad tagtaan jaamacadaha ka jiro deegaanka meel kastaba ha ahaadaan waxaan rajaynayaa waxaan ka soo bilownay waxbarasho annagoo yar waxba aan awoodin waxna aan qori karin wadanna sirwaal gaaban iyo shaati cad ee fasalka koowaad ilaa dugsiga saca waxaan soo marnay annagoo wadano shaar midabkiisu huguud yahay ama jaallo yahay iyo sirwaal dheer waa ka soo gudubnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin afartacan kadib ka ducayadan waxaan u soo gudubnay sirwaal iyo shaati cad oo ahaa dugsiga sare today ama maanta waxaan rabnaa in aan saddexda marxaladood aan ka soo gudubnay marxaladii ka sarrayse aan u gudubnaa doo ilaahaymu taasoo ah jaamacada waddanka waxaan idin rajaynayaa dadaalkii badan aad soo samayseen kiisi kale ayaan sugaa maanta maanta jaamacadaha aad tegi doontiin waxa ay naqanayaan tii adiga shakhsiyaddaadii ku taaban lahayd taas oo ah ama taa ku shaqaysan lahayd ama taa cilmi aan cibaado aan ku mar lahayd haddii aad shaqa tagto engineering aad baratid waa ku shaqaysatay mase waa been haddii aad islaamig aad baratid waxaad ku cibaadaysanaysaa waa intaba waa inta kusiinaysa doo ilaalimu waxaan idin rajaynayaa khayr waxaan idin rajaynayaa guul badan waxaan idin rajaynayaa halka aad maanta ka soo gudubteen meesha kale inaad berika u gudubteen hambalyo hambalyo Ee, runtii waxaan idinkala qayb qaadanaynaa ee, maaragtay hambalyada iyo guusha aad gaarteen ee, guulaysashada imtixaanka qaran Ee, runtii shanta dugsi ee halkan ku sugan waxaan leeyahay ee, dadaalkii iyo waqtigii dheeraa iyo s- safarkii dheeraa aad soo gasheen runtii waad ka mira waad ka mira dhaliseen Ee, annagana waxaan idin leenahay hambalyo Ee, mar kastana waxaan mar kastana waxaan maaragtay eh, u taagannahay inaan maaragtay ardayda dhiirigelino Eh, runtii waxyaabihii maaragtay ardayda ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa eh, yarkii ugu horreeyey ee halkan looga yeeray imaam shaafici ka socday ayaa wuxuu dhahay sirta ku jirta in la doorto joogkii maxaa maxaa waaye uu dhahay marka su-aashaas waxaan rabaa inaan ka jawaabo tusaale ani intii aan joogay jaamacadda intii aan joogay taariikh ahaan jaamacadda waxaan ka mid ahaa dadkii furay aan ka mid ahaa magaalada juba jaamacaddan waxay jirtaa waxay bilaabatay labada kun iyo toban iyo saddexdii dabayaaqadeedii bilaabatay waana jaamacaddii ugu horreysay ee ku dhiirata markii ugu horreysay macallimiinaa ka imaan jiray muqdisho ilaa laba baaburaa waddadan ay ku dhammaysay runtii guddoomiyihii jaamacadda guud aada u mahadsan yahay dadkii ku dhiiraday in ay magaaladan dufcadii ugu horreysana waxay ahayd boqol iyo konton arday waa dufcadii ugu tirada badnayd ee jaamacadda guudka eeladka qalmacsa sababta ay ku doorteen markaan guda galo waxaa waaye taariikhyo badan iyo arday fara badan oo oo duruufo dhaqaale ay sheegteen oo na soo marayna jiraan waxaan xasuustaa hadda nin maamul ka ah qalimow dugsi sare ka ah ayaa waxaa waa mataqaanaa halkaasuu ka imaan jiray marka markii dambe qofka bini aadamka dhalinyarada shahawaad iyo waxbaa isaga xiriiray wuu guursaday dhaqaalihii uu jaamacadda ku bixi jiray ayaa istaagay marka jaamacaddan wuxuu maraa semester six oo maraa marka wuxuu dhahay niyo jaamacaddii inaa iska joojiyaan rabaa aniga niyo maaragtay family aan yeeshay culayskaasaa igu soo kordhay maamo- ma- maadaama maamulka aad tihiin inaad sidaas uga tihiin waan rabaa inaa wax barto laakiin maadaama mas-uuliyadii kortay wax dhaqaalaa ma bixi karay marka ardayda waxay ku ficnaayeen ardayda qaar ay isaga ku galaas ahaayeena hore loo soo gudbiyeen war ninkii isaga ahaa waa guursaday jaamacaddiina dhaqaalo ku bixii ma haayo waana gabagaba sidee yeelnaa marka ardaydiiyaa wadatashi noogu imaaday waxay dhaheen "Niyow, ninkaa maadaama uusan dhaqaalahaynin sidee yeelnaa annagoo jaamacaddii maamulkii guud aan wada tashanay aan wada fariisannay annagoo u gudbinin xarunta dhexe sababtoo ah maamulka waxyaaba uu go-aanka gaari kara iyo waxa go-aanka ku gaari karinaa jirto marka waa tashannay ardaygaas waxaan u aqoonsannay in uu asaga yimaado waxbarashadiina aan beri ugu dhigno waxba lacag aan laga qaadin ardaygaas maalin maalmaha ka mid a sanadkii lasoo dhaafayay yaa inuu noo yeeray iyo dooro iyo waxaa mataqaanaa iyo maaragtay hilib ari iyo wax isku darsanoo na siiyey maalin maalmaha ka mid a isagoo nooga mahadcelinaayo maanta nin waxaa mataqaanaa afar boqol iyo intaasoo abaf doorar qaadanaya waay masagadiisana cunaaya meel deegaan uu joogaa oo magaalada thirty kilomitr soddon kilomitr u jirto marka isagoo maaragtay baawuraac iyo wax dhanaga bixiyo ni waa ina cazuumaa ni yidhi waa sanadkii hore ayuu na cazuumay marka intaasna waxyaabaha nagu cazuuma waxay ahayd waxa waxa annaga waxa annaga iyo asagana dhex maray waxay ahaayeen wanaag marka runtii waxyaabaha jaamacadda ay dad ku doortaa waxa waaye eh, gabdhaha hadda dhinacayga hadda midig joogo waxaa mataqaanaa warbixin ay hadda kor soo gudbiyeenaa jirto qof duruufo iyo culaysyo qabteen waa la xaliyey marka dadka ma wada sinno bini aadanka qofna xoogaa culaysyaa qabsada qofna wax buu haystaa qofna wuxuu u baahan yahay in la kaabo marka jaamacadda waxay ku fiican tahay inay ardayda culeysyada qabsada inay kaabto marka sidaasay marka ardayda ku doortaan Eh, jaamacadda waxyaabaha ay ku- ay ku- eh, macnaha dadka ay u doortaan waxaa ka mid ah annaga waxa waa mataqaanaa culayska oo ardayda ah markaan aragno wadatashigaan ka samaynaa sababtaas waaye aan uga duwannahay jaamacadaha kale aysan hadda xaqaasatan la joogo inta arday system ku jirto waa laba boqol iyo soddon iyo laba arday waaye laba boqol soddon iyo laba arday jaamacadda ay dhigato waxaan malaynahaa i think magaalada aynaysan jirin sababtaasaa keenaysa marka qof kasta marka uu isdiiwaangelinaayo foomaa laga buuxiyaa marka foomna waxaa waa mataqaanaa waa scholarship oo waqtigaa loo qabtaa ardaydii ka faa'iidaystaa la siiyaa ya midne waxa waaye marka ugu horeyso markuu toos u yimaado dhaqaalaha jaamacadaha kale laga qaadaa laga qaadaa marka markuu yimaado qofkii scholarship xilligii scholarship waa dhammaaday markaad tidhaahdo arday waxaa jira maaragtay dadkaas saasaa la sii dhahay marka xilliyay leedahay marka oo ardayda loo ogolaado inay waqtiga ka faa'iidaysto Eh, tusaale ahaan jaamacadda waxyaabaha ay soo saartay productigeeda magaaladani ka buuxaan iskuulka imaam shaafici waxaan dhihi karaa haddii maanta la dhexgalo sideed toddoba ilaa toban arday oo macallimiin oo jaamacadda ka qalijimeen waa laga helaa haddaad tirto sheekh xuseen cadde waxaan maleynayaa macallimiinta most of the teachers inay nahay inay yihiin producti jaamacadda joogkii wuxuu soo bilowday Eh, sheekh xasan barsane ayagana waxa waa mataqaanaa macallimiinta ugu badan jaamacadday ka bixeen aan dhihi karaa ayagana sheekh xanafi marka shanta dugsi ee ka jira magaalada jowhar kulli macallimiintii jaamacadda ka wada dufcadii ugu horreysay wada badan yihiin marka marka shaqaalaha dowlad goboleedka hirshabeelle markaad tagto markaad goobaha caafimaad tagto meel kasta annaga markaa dan naga soo gasho si fiican aan noola soo dhaweeya sababtaasna waxaa waaye waa waxaa annaga waxaa waa mataqaanaa iyo ardayda wanaagana dhex maray waay marka eh, horta jaamacadda waxaa waa mataqaanaa anoo ammaanaynin xaaladeeda ardaydana waa ka warhayaan dadka magaaladana waa ka warhayaan wax kasta oo culaysyaa oo dadka bulshada ku yimaado oo hadday ahaalayan arday ku yimaado annaga dhabarkaa u dhigannaa kama fiirino waxaa waa mataqaanaa wax faa'iidaa kama raadino guud ahaan dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxbarashada raadiha isnaa ee magaalada jowhar intuu socday barnaamijka waxaad la socodsiinaysa anigoo ah saare cabdi xuseen dhankii farsamadana waa injineer saki ton intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.